balse wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalka canada axmed dirir xuseen ayaa aynu wax ka weydiinay saameynta ay soomaalida jinsiyadaha dalkaasi canada haysta ay ku yeelan karto mamnuucista trump ee dalkan maraykanka inay soo galaan jaamac buulo jaamac ayuuna khadka telefoonka ugu waramay jaamac hambaliyadaas ay hambaliyeysay iyo bahda voice of america somali service waana waana waana ku faraxsanahay farxaddaas aad ma aragto ka muujisaan magacnimada laii magacaabay eeisnimada wasiir axmed xuseen marka hore waxaad bal bixin naga siisaa sida aad isleedahay soomaali kanadiyaanka iyo weliba dadka kale ee muslimiinta ka yimid toddobada dal ee donald trump uu mamnuucay waa ay u saameyn kartaa arrintaasi jaamac aad baa umahadsan tahay barnaamijka ay usoo dhaweysay waa kaaga waa kaaga mahad celinayaa su-aasha ay weydiisay kolleyba amarka dowladda maraykanka markuu soo baxay maysan caddaan heerka uu arrintaas usaame u saameynayo dadka toddobada waddan ku dhashay oo ama baasabooradaas wato ama baasabooro kale laakiin saacadihii adiga toban tobankii saacadoo lasoo dhaafay dowladdeeda waxay la xiriirtay dowladda maraykanka si oo loo cadeeyo heerka arrintan ay marayso iyo dadka ay saameynayso saacado ka horna dowladda maraykanka waxay noo xaqiijiyeen in aysan arrintan saameyneynin dadka waddan kale ku dhashay laakiin basaboor kanadiyaan wato for example micnaha dad qof sudan ku dhashay oo basaboor sudan lahay laakiin basaboor kanadiyaanna leh micnaha laba basaboor qofka kuwatana ma saameynayso mana saameynayso qofka hal basaboor oo kanadiyaan wata laakiin meel kale ku dhashay arrintaas marka waxaa finally xaqiijiyey dowladda maraykanka obviously waxay kaloo xaqiijiyeen dadka oo canada degan oo residency qabo laakiin citizen ahayn wadani ahayn in ayagana sidoo kale haddii ay haystaan degenaasho canada aysan amarka oo maraykanka laga soo saaray inuusan ayagana saameyneyn labadaas wax dee noo xaqiijiya su-aashii labaadaan ku weydiin lahaa bay ahayd waad ka jawaabtay dadka soomaalida ee canada ku dhaqan ay muhiim u tahay dhinaca kale axmed inta aadan siyaasiga noqon wakhti dheer waxa aad aada uga hadli jirtay dhallinyarada soomaaliyeed ee kanadiyaanka ah inay u baahan yihiin dad ay ku daydaan maanta wasiir muhiim ah ayaa dalka canada ka tahay maxaad is leedahay adiga shaksiyan heerka aad ka gaartay canada waa ay ka caawin kartaa arrintii aad in badan aad ka hadlaysay aad bay u caawinaysaa kolleyba dadka canada degan kulligood baa matalaa xataa markaan markii laii doortay xildhibaannimo waxay doortay ummadda dhan inkastoo dadka soomaaliyeedna ay qeyb weyn ka qaateen runtii dadka soomaaliyeed oo canada degan oo wadani ah dhalinyaradooda siiba waxay u tahay mathalan example bay u tahay qofka canadianka ah oooo manaha heritagekiisa uu yahay soomaali inuu m inuu hadduu dadaalo uu wadankan maaragtay barto uu dadaalo inuu inuu wuxuu rabo qabsan karo canadana inay tahay wadan dadka soo dhaweeyo oo ogol dadka yimaado canada inay maxaan ku dhihi lahaa ay horumaraan isad badan helaan xagga waxbarashada xagga shaqada xagga ganacsiga marka communitiyada canada wada degan kulligood fursadaas way qabaan communitiga soomaalida communitiyadaas bay ka mid yihiin siiba dhalinyaradana waxay u noqonaysaa mathalan fiican oo ay ku dayan karaan